يطوف المعركة هي قدام
muuqaalkan ayaa lagu soo bandhigayaa weerar gaadmo ah oo dagaalyahano ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku ekeeyeen fariisin askar isku dhafa ay ku lahaayeen deegaanka labagaras ee gobolka shabeellaha dhexe qaybaha hore filimka waxaad ku arkaysaa ciidamo wata hubka noocyadiisa kala duwan weerar tegaya kana tirsan xarakada al-shabaab ciidamada dowladda federaalk ayaa neefta looga xiraya qorayaasha garbaha laga tuuro iyo kuwa sida darandooriga u dhaca kuwaasoo xitaa aan wax yar jaanis loo siinin inay madaxa kor u qaadaan ama ka caraan halkii ay joogeen inay dagaalamaan iska badaaye askarta dowladda federaalka markii ay xaaladdu qararaatay tallaabon aan la qaadi karin arkeen waxay isku dayeen inay ku dagaalamaan gaadiidka tiknikada loo yaqaano ee ay qoriyaasha ku rakibaan balse ciidamada xarakada al-shabaab oo xoga sugan ka haystay fariisinkan sida muuqata ayaan u aabiyeeleynin gaadiidka dagaalka ilaa iyo ay ku dul istaagaan ciidamada dowladda federaalka ayaa si halhaleel ah uga baxsanaya fagaaraha dagaalka gaadiidka tiknikadana waxay uga carareen fagaaraha dagaalka
ابوها بشرك ولا مرة
tobannaan askari ayaa ku baxsanaya gaari tiknika ah kuwaasoo xitaa haba yaraatee aysan wax natiijo ah ka keenin dagaalkii lagu soo qaaday kol haddii laga gacan sarreeyo xabadana si toosa ugu soo taqadumayaan ciidamada militariga al-shabaab dirir socotay saacado kadib muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa qaar ka mid a midadka ciidamada dowladda federaalk oo la bilqay fagaaraha dagaalka kuwaasoo riyomala awaal ah lagu soo dagaalgeliyey oo ahayd in gebi ahaanba gobolka shabeellaha dhexe laga ciribtiray ciidamada xarakada al-shabaab waxaad arkaysaa askar si daran rasaasta u galaafatay kuwaasoo dhul kale isku fara saaray uu yahay mid baacaad ah ay ciidda qurquriyeen askarta ku baxay dagaalka loogooyinkoodana soo muuqanaya waxaa ka mid ah ciidamada sida gaarka ugu rabaayadaysan maraykanka loona sameeyey la dagaalanka diinta iyo shacabka soomaaliyeed waana askarta loogu yeero danab oo ah ciidan ay taageerto dowladda maraykanka si ay xukuumadda washington ugu fuliyaan danaheeda iyo ajandaha ay ka leedahay soomaaliya
الامر كهو عميلي ايران النجس يلعبوها بشرك ولا مرة
qaybaha dambe ee muuqaalkan uu baahiyey kataa'ib al akhbaariya ayaa lagu soo bandhigayaa khanaa'imkii ciidamada dowladda federaalk looga furtay weerarka lagu qaday fariisinka ay ku lahaayeen deegaanka labagaras ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe khanaa'imka soo muuqanaya ee mujaahidiinta soo farmaruujiyeen ayaa ah gaari cabdibilaah iyo agabyo kale kuwa ciidanka ah لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتزق باغي dowladda federaalka ayaa weerarkan beenisay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askar uga dishay hub iyo gaadiidna uga furtay laakiin warka ka soo baxay dowladda federaalka iyo kan haatan ay baahisay kataa'ib al akhbaariya ayaa ah mid kala fog oo kaaf iyo kala dheeri ah maadaama caddeyn muuqato ay tusiyay taabsi ay soo bandhigtay alkataa'ib al akhbaariya muuqaalka ayaa si weyn ugu baahaya baraha bulshada iyadoona ay si weyn u faafinayaan dadka taageera xarakada mujaahidiinta al-shabaab
جيمهم دعس بالوقل بان ادركه النصر منفاع للغلس